fiican oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegayna saamaynta isbeddelka cimiladu uu ku yeeshay waddamada geeska afrika diyaargarowga suurtagalka ah ee laga samayn karo soomaaliya iyo haddii ay jiraan kaalinay dadku ku leeyihiin khatarta deegaanka ee isbeddelka cimilada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku xidhka arrimaha bini-aadaminimada ee magaceeda loo soo gaabiyey u n ocha ayaa soo saartay digniin ku aadan roobab mahiigaana oo la filayo inay ka da-aan soomaaliya kuwaasi oo laga cabsi qabo inay saamayn ku yeeshaan ku dhowaad toddoba iyo toddobaatan kun oo qof oo ku kala nool in ka badan laba iyo labaatan degmo oo soomaaliya ka mida roobabka xilligan guga da-aya oo la filayo inay u bataan bilaha abril ilaa juun xilli roobaadkan waxaa hore looga dareemay gobollo badan oo ka mid ah geeska afrika hay-adda u n ocha waxay hore u samaysay qorshe lagu yaraynayo saamaynta taban ee ka dhalan karta roobkan waxaanay si deg dega u raadinayaan gargaar amaba kaalmo si wax looga qabto xilliga ku habboon ee loo baahan yahay doctor cabdilaahi cabdi xirsi waa wasiirkii hore ee gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee puntland wuxuu v o e da uga warramay digniinahan kala dambeeya ee isa soo taraya ee qaramada midoobay soo saarayaan ilaa bishii maarjayna dhaaftay iyo saamaynta isbeddelka cimilada dunidu uu ku yeeshay guud ahaan geeska afrika gaar ahaanna soomaaliya feer waa mahadsan tahay runtii sidaa ula socotidba isbeddelka cimiladu ama ha laga digo ama si bractical ah u dhacdo oo ha la arko saameynteeda isbeddelka cimilada dhibaatooyin badan oo hadda uu u keenay wadamadii aan warshadaha lahayn wadamadii maaragtay tabartooda iska yarayd baa waxaa ka dhalatay saameyn ah in abaartu ay badato in daadadku ay bataan in maaragtay burbur badan meelo magaalooyin badan ku yimaado in maogtahay xilliyo isku dhowdhow ay labaduba maogtahay khataro ay la yimaadaan nolosha iyo deegaankii gelin karaa dabaylo badan ay yimaadaan at the same timena ay yimaadaan roobo badan oo maaragtay wataa iyo iyo abaaro maaragtay dhowr sanoba udhexaysa marka runtii bishii saddexaad baa waxaa jirtay saadaal u-nka ay bixiyeen guga soo socda oo hadda waqtigan lagu jiro inuu noqon karo guu ka roob badan kii la filayay oo khasaare geysan kara marka runtii waa wa waa filidaasi way jirtay oo haddana waxaaba laga arkay roobka haddu bilowday meelaha la filayo inay ugu khatartuna aada u saameysana waxaa meelahan dhinaca koonfurta soomaaliya oo labada wey maraan baa aada iyo aada maartay isha looga hayaa in fatahaad ka timaado doctor cabdilaahi qaramada midoobay waxay ku baaqayaan in laga diyaar garoobo muxuu noqon karaa diyaar garowga ay dadku samayn karaan diyaar garowga matalan afar malxadood baa waxaa mara hadda mugtahay waxaan la yidhaahdo u adkaysiga oo kaleeto matalan waa marka hore in maaragtay laga diyaar garoobo oo wixii laga hortegi karo haddii abaar la saadaaliyo ay meesha ku jirto waa qodobka labaadee in xoogtii la hayo oo dhinta dhacaysa maaragtay vigilanti dadkii yihiin oo ay markaas u diyaar garoobaan waa marka saddexaadee haddii wixii dhacaan oo mugtahay ay ay ay la falgeli karaan waa midda afraade waxa weeyaan in dadkii haddii ay fursad gadaxa arki karaan iyo habka ay ula noolaan karaan iyo habka maaragtay si positive ah ay uga maaragtay ay naftooda ay isu bedeli lahayd iyo dadku inay horay wixii ay usoo mareen ay wax ka bartaan dadaal badan baa jira runtii oo dadku maaragtay hadda intaan wasaaradda joognay dhinaca puntland etobabar badan oo dadka la siiyey habkay maaragtay ula dhaqmayaan maaragtay marka cilladahaas yimaadaan diyaar garow tababaro qalab meelaha qaarkood qalab la geeyey wax badan oo noocaas marka dadku mar kasta waxay la kulmayeen ayada oo maaragtay kii dhibtii hore aan ka kaban haddana dhib kale inay timaado marka mar kasta saameyntaas abaartu isu dhow dhow waa imaaneysay oo maaragtay waxaa dhici karta inta hadda abaari jirto oo dadkii dhibaata gaadho roob yimaado xoogaa laga soo kabto ayagoon fulin recovery samayn haddana uu maaragtay midii kale ku dhufato ama daad intay yimaadaan khasaaro kala geystaa marka laba extream oo runtii aada iyo aada usoo noqonaya weeye wixii dee cimiladaas keentay la jiro halkaa laftigoodina waxaa jira dadka laftigooda waxyaala ay gacanta ku geysanayaan oo ay kaga qayb qaadanayaan mushkulooyinkan inay maaragtay ay saameyn wayeeshaan xaalufinta dhirta carragadiga ku imanaya deegaano hore u ahaan jiray dhulbeereed iyo dhuldaaqsimeed iyo weliba fatahaadaha ku imanaya webiyada iyo dooxyada ayaa nabaad guur ku ridaya dhulka khubradu waxay sheegayaan in dhammaantood ay yihiin mushkilado lagu hortegi kara ama wax laga qaban karo balse door weyn ku leh waxyeelada ku timaada dadka iyo deegaanka sida uu sharaxayo axmed ibraahim cawaale oo ah khabiir aqoon dheer u leh dhirta deegaanka iyo weliba saameynta isbeddelka cimilada waxa ugu culus ma garanaysa maanta dabar jabka ku ah ama laf jabka ku waxa weeye dhuxusha waxaa soo kordhay maxaan ku idhahdaa maaragtay dixowgii plastigii iyo brushinkii sabooyinkaas maasaragedi waxa la yidhaahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinaayo oo maaragtay si aan cilmiyeysnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan banee ka guur meel kale banee oo markaa ma garanaysaa ciiddii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabao markaynu deegaanka hadlayno had iyo jeer waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray boqol kiiba toddobaatan ayaa xoola dhaqato ama xoola dhaqato beerada maanta waa dhinacii kale boqol kiiba toddobaatan ay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jira marka raadka dadka magaalo galka ee magaalooyinku soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aada iyo aada looga hadlo abaaruhu kuma cusbo geeska afrika balse khubradu waxay sheegayaan sannadahan dambe in ay roob yaraanta iyo abaaruhu aada u daba dheeraadaan soona noqnoqdaan sidoo kalena xilliyadu roobabku da-ayaan ay xoogaystaan oo ay keenaan daadad dabaylo iyo duufaano amaba fatahaada webiyada iyo dooxyada qaramada midoobay ayaa sheegtay in deegaanada ku teedsan webiyada shabeelle iyo jubba ay filan karaan fatahaado hor leh oo ka dhasha roobabka da-aya xilligan guga doctor cabdulaahi cabdi ayaan weydiiyey maadaama soomaaliya abaarta aada looga cawdo inay suurtagal tahay inay ka faa'iidaysan karaan xilliga roobabku da-ayaan amaba la sameeyo biyo qabatin si biyaha khatartoodana looga badbaado lagana faa'iidaysto dadki sida ay uga faa'iidaysan karaan matalan haddii marka roob yimaado oo kaleeto in biyihii la celiyo sida hadda sheegtay waa waxaa ugu muhiimsan oo hadda meelo badan oo hadda biyo celiska laga sameeyo runtii wax weyn laga faa'iida baa jira oo dhulkii marka biyuhu galaan laba faa'iidaa jirto oo dadkiina biyaha u baxsanayaan dhulkana way gelayaan oo awal biyahaani si xawliga ku dhaaf jiro badday geli jireen oo laba faa'iida waa keenaya beerihii iyo ceelashii iyo biyo macaano maarata meesha ku hara inta waa laga faa'iidsanaya laakiin dhulkii waa daa aada u ballaaran yahay buraley wada yahay resource ugu yaryahay wax laga kala gaari kara maahan waa qodob qodobkaas oo in laga faa'iidaysto dadkii u diyaar garooba aada muhiim u tahay oo biyihi aysan ku dhaafinin waxa kuu soo haray marka khatartooda sida looga hortegi karo waxay tahay in marka la filayo roob fara badan sidaan oo kaleeto dadku meelaha daadadka iyo meelaha godan iyo meelaha biyo fariisiga ay ka guuraan oo xilligaas la filayo oo kaleeto loo diyaar garoobo oo khasaarihii sidii loo yarayn karo loo yareeyo hay-adda saadaasha hawada adduunka ayaa ku qiyaastay in dalalka saxaraha afrika ka hooseeya ay u baahan doonaan lacag gaadhaysa ilaa konton bilyan oo dollar sanadkii si ay ula qabsadaan amaba ay uga kabtaan waxyeelada ka dhalanaysa isbeddelka cimilada doctor cabdilaahi cabdi oo hore wasiir uga soo noqday puntland ayaan mar kale weydiiyey inay jiraan kaalmo soo gaadha soomaaliya heer federaal amaba ilaa heer maamul goboleed si wax looga qabto saameynta isbeddelka cimilada way caawiyaan laakiin caawimaada iyo waxa kala weyn culayska meesha ka jira dhibta hadda soomaaliya ka jirta wuxuu waxa weeyaan mushkilo daba dheeraatay oo adduunkii maarata runtii uu ka daalay oo waa la socotaayo in badan ayay kusoo celceliyaan donar fatigue oo dadkii maaragtay dadkan wax siin jiray oo deeqda bixin jiray waxaa loogu talagalay dadkii in la kabo oo la caawiyo wakti kooban laakiin soomaaliya waxay noqotay mushkilo oo iska socoto oo aan dhammaanaynin waddamo badan oo hadda inta burburay la caawiyey horey u socday baa jiray iyadoo africa o dhan la caawiyo haddana inaga levelka soomaali ahaan joognaba wuxuu noqday level u baahan gacankuhan joogta ah oo iyadoo maaragtay adduunkii meelo badan oo naga khatar badan ay jiraan oo la og yahay maaragtay waxaan hadda ka socda bariga dhexe waxaa laka socda ukraine meelo kaleo disasar ka dhacay ayadoo waxaas o dhan wa jiraan baa de resourcigii iyo wixii dadka dowladaha donorska ah ama wixii u n-ku ay keenaan ba waxa laga yahay culays ka weynkii soomaaliya inuu yimaado marka waa jiraan deeqo soo gaara waddanka laakiin culayska ka weyn waxaana sabab u ah waddanka oo isbedelkiisa iyo horumarka uu samaynayo sidii la rabay uu ka yaryahay iyo mushkilada kaleeto oo adduunka ka jirta oo dadkii deeqda bixin jiray ay dhinacaas maaragtay culays saareen iyo innagii dhinacii soomaaliya aan horumar badan samaynayninoo maarata in leebelkii la filaya aan la gaarsiisanayn marka deeqda waa yaraatay laakiin wax waa soo gaaraan adduunku waa caawiyaa cimilada adduunka ee sii kululaanaysa waxaa si toosa looga dareemay geeska afrika oo magaalooyin aan hore kulay loogu aqoon dhowaanahan heer kulku gaadhay meel aada u sarraysa abubakar saalex babikar oo ka tirsan xaayadda saadaasha hawada adduunka ee xafiiska etoobiya ayaa v o wed oo sheegay
So it is warming rapidly, and this warming, as I said, it was it is associated with the dryness of the March June season.
wuxuu yidhi waxaa jira daraasado muujinaya intani ay tahay qaybta ugu kulul ee adduunka markaa si deg dega ayay u kululaanaysaa kulaylkaasi oo meelaha qaar qallalan waxaana u badanayaa bilaha march ilaa juun inkasta oo aan la is-hortaagi karin roobka dabaysha abaarta iyo dhibaatada soo gaadhaysa dadka xoolaha iyo deegaanka oo dhammaantood ay ku salaysan yihiin awoodda ilaahay haddana waxaa lagama maarmaan ah in dadka iyo dowladuhu ku baraarugaan sidii looga gaashaaman lahaa waxyeelada ka dhalanaysa cimilada loona diyaar garoobo kaydna meel loo dhigto xilliyada adag sidoo kalena laga faa'iidaysto xilliga barwaaqada si loogu baxsado xilliga abaarta guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo